Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa si rasmi ah usoo xirtay kulan wadatashi siyaasadeed qaran iyo maareynta khataraha isticmaalka qaldan ee warbaahinta bulshada ah kaasoo socday muddo laba maalin ah kulanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir ururka warbaahinta bulshada rayidka ah iyo dhalinyarada caanka ka ah baraha bulshada ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka iyaga oo ka barbixiyey khataraha ka dhalan kara isticmaalka baraha bulshada
in xakameyn loo sameeyo khataraha baraha bulshada waa wax aada u wanaagsan dadkeena soomaaliyeed badanaa hadda waxaa loo guuray idaacad waa laga guuray waxaa loo guuray baraha bulshada siba facebooka dadka aada ula socdaan marka in la xakameeyo si aysan u imaan qalqal amni kala fogaanshiyo bulsho dhibaato ku dhacda shacabka waa wax aada u fiican si dadkeenaan hadda jooga ay u ogaadaan dhibaatada jirta waxay micnaheedu waxay tahay in bulshada kuwa naga dambeeya aan waxa saameynta xun leh aan mataqaanaa kasii suulinayno oo dhibaato burbur kasoo kabanayaan nahay waxaa waaye inaan bal baraha bulshada meelaha ugu daran adduunyada hadda ay ka warcabaadanayso waaye beentii maaragtay disinformation misinformation malinformation wixii intay bateen ayaa waxay noqdeen waddanka lagu burburinaa marka dadkeennii aan aqoon badan lahayn wariyaal iyo wariyaal wakayaalba ay soo baxeen waxaa waaye in la saxaa la rabaa marka meeshii laga sixi lahaa waxaa waaye baraha bulshada aada looga buuxaaye in meeshaas ay noqoto meel muxuu ahaa nidaam leh at least maaragtay laga heli karo wax maaragtay sharciyada waddanka u degan loogu hoggaansami karo dastuurkii xeerkii saxaafadda iyo maaragtay islaamka maaragtay qofka maaragtay halbeegiisa uu ka dhigto iimaan ka dhigto iimaan ka dhigto taasaa maaragtay lagu gaari karaa dhanka kale agaasimaha waaxda istaraatiijiyadda warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdishakuur cali axmed ayaa faahfaahin ka bixiyey doodaha iyo aragtiyaha laisku dhaafsaday kulanka sidee la isugu dheelitiri karaa in xorriyadda hadalka iyo sidoo kale xakameynta isticmaalka qaldan oo ahaa doodihii ugu badnaa halkaan dhacay sidee wacyigelinta la isaga kaashan karaa dowladda dowladaha xubnaha ka ah bulshada rayidka qaybeeda kala duwan iyo ururada saxaafadda iyo warbaahinta runtii doodo oo aada u fiican oo aada u qiimo badan sidoo kale probleemaadka ka jira wadanka sida hadallada naceebka ah qabyaalada iyo been abuurka marin habaabinta muuqaalada argagaxa leh kuwa argagixisada kuwa kale anshax darada ah ayaa waxyaabihii lasoo jeediyey darooyinkii kasoo baxay labada maalin kulanka inoo socday ayaa kamid ah marka waa ku dheeraada waa ka xumahay waxaan rabaa wasiiro inaan uga mahad celino dhammaan intii nagala qeyb gashay oo hay-adahaas kala duwan ka socday waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo si si rasmi ah inagu soo xirto dadka tirada aan ugu talagalna waxay ahayd toddobaatan shan xubnood oo hay-adahaas dhan ka socday laakiin talagalka waxaan ka dhignay ilaa sagaashan qolfood waxaana markaasi ay inoo suura gashay inay kasoo qayb galaan waxaa dheeraada oo raba inaan ku daro waxaa iyagana nagala qayb gala dhalinyarada baraha bulshada caanka ah oo iyagana ah daneeyayaal oo qeyb ka ah mararka qaar siday wax u dhigayeen in meesha faham fiicanna ay ka heleen dadka waxay ka qabaan ay dhegeysteen iyaga naftigooda aragtiyo badan ay soo bandhigeen wariyaashii ka guuray warbaahintii caadiga ahayd ee u guuray barahan casriga ahna iyaga naftigooda qaar badan oo kamid ah waa nagala soo qayb galeen iyo dad saameyn leh oo qoraayaal ah oo ku jira dhinacan baraha bulshada marka wasiir mar kale mar kale soo dhawo ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa si rasmi ah usoo xidhay kulanka wuxuuna sheegay in tiknolojiyadaha iyo fikradaha laga soo ururiyo wadatashiga lagu saleyn doono qorshaha siyaasadda qaranka ee warbaahinta bulshada halkan fadhiya saxaafaddu tiir bay u ahayd soddonkii sano dhowr iyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed noloshooda iyo wadajirkooda iyo difaacooda iyo iscaawintooda intaba laakiin soomaalida mahmahyooyin qani ah bay leedaho waxtar oo waxay yidhaahdaan baddan hal malaybaa qurmiya marka waxaa laga yaabaa in dadku markaa ay arkaan hal qof oo waxun tabinaya inaynan kala saari karin markaa inuu qofkaasi yacni u dadkii oo dhan matalo oo la yidhaahdo social media waxunbaa ka socda dad xunbaa ku jira dad xunbaa ka hadla waxunbaa looga hadla marka annagay tahay inaan iska nadiifinno oo aan gacmo wada jira isaga nadiifinno waxa xun runtii mar aad iyo aad baad u mahadsantihiin marar badan oo kalean insha allahu tacaala isku soo noqon noqon doonaa ilahay idankiisa oo aan isku imaan doonaa waa u mahad celinayaa macalimiintii iyo dadkii ka qayb galay waa u mahad celinayaa ciddii gacan ka geysatay oo ka caawisay wasaaradda hawshaan inay qabsoonto wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo kaashanaysa hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada dalka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa go-aamisay dhamaystirka ee dhaqangelinta siyaasadda qaranka ee maareynta khataraha isticmaalka khaldan ee warbaahinta bulshada